allah ha u naxariistee waxaa goordhoweed kooxo hubaysan ay ku qaarajiyeen gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xildhibaanad saade cali warsame oo ka mid ahayd mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya dilka xildhibaanada ayaa la tilmaamay inay geysteen dhalinyaro baskoolada ku hubaysan kuwaasoona gaarigeedii gaari ku hurgooyay dabadeedna rasaas la dhacay xildhibaanada ayadoona goobta ay ku geeriyootay xildhibaanad saade cali warsame oo ka mid ahayd mudanayaashii baarlamaanka soomaaliya saade cali warsame ayaa kusoo biirtay baarlamaanka iyo siyaasadda dalka soomaaliya taniyo wixii ka dambeeyey markii dalka soomaaliya uu ka baxay kumeelgeernimadii ayadoona ka mid noqotay labada boqol toddobaatan iyo shanta mudane ay soo xuleen oday dhaqameedyadii baarlamaanka soomaaliya soo xulayay waxayna sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay si aad ah kaga muuqanaysay fadhiyada baarlamaanka ee soomaaliya iyo doodaha ay baarlamaanka soomaaliya ka yeelanayaan xaaladda dalka soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaanan ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigta ragga dambiilayaasha ee ka dambeeyey dilka xildhibaanada soomaaliyeed ee saade cali warsame ayadoona goobta ay gaareen ciidamada ammaanka kadib dilkaasi ayna ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan dad lala xiriirinaya xataa geysashada falkaasi argagaxa geliyey amniga magaalada muqdisho laguna qaarajiyey xildhibaanadaasi muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxay wajahayeen xaalado mugdi ah iyadoona inta badan falal toogashaah kala kulmayay kooxaha kasoo horjeeda dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoona baaqiy dhowra ay kaga imaanayeen muddooyinkii lasoo dhaafay oo ku aadan inay isaga tanaasulaan shaqada ay u hayaan dowladda federaalk ee soomaaliya balse xildhibaana saade cali warsame ayaa ka mid ahayd xildhibaano dhowra kuwaasoona ka biyadiiday dalabyada inta badani ka imaanaya kooxaha dowladda kasoo horjeeda ee hormuudka ay ka tahay kooxda al-shabaab ayadoona u babacdigaysa mar waliba ku shaqaynta khataraha kaga imaan kara kooxahaasi gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ugu dambeynna maanta ayaa lagu qaarajiyey nawaaxiga isbitaalka ambasador ee wadada maka almukarama waxaana kooxihii dilkaasi geystay la sheegay durbagoobta inay isaga baxsadeen madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka tacsiiyey geerida naxdinta leh oo ku timid xildhibaane saade cali warsame sidoo kale ahaydna fanaanad si weyn looga jecel yahay dalka iyo dibaddaba laguna xasuustay heese dhowr ah oo ay saade cali warsame kaga qayb qaadan jirtay inta badan dib u dhiska dalka soomaaliya heese lagu guubaabinayay xilligii dowladda federaalk ee ciidamada soomaaliyeed ay ku jireen dagaaladii dalka soomaaliya uu la galay dowladda itoobiya iyo sidoo kale heese kale oo bulshada soomaaliyeed si aad ah ay u jecel yihiin madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka tacsiiyey geerida naxdinta leh ee ku timid saade cali warsame waxayna alla ugu baryeen in naxariistii janno uu siiyo shacabka iyo sidoo kale eheladii ay ka tagtayna samar iyo iimaan ka siiyo dowladda federaalk ee soomaaliya ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqanaysa mid kusii fashilmaysa wax ka qabashada xaaladda amni ee dalka soomaaliya maadaama dharaar cadi la weeraray xarumaha ugu sarreeya ee dalka soomaaliya sida maxkamadaha golaha shacabka iyo madaxtooyadaba ayadoona inta badan weeraradaasina ay ahaayeen kuwo ay fulinayeen rag ka tirsan dagaalyahanada ururka al-shabaab kuwaasoo weeraro qorshaysani ka geystay gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho allaha u naxariistay xildhibaan saade ayaana ka mid noqotay xildhibaano dhowr ah oo sababsaday gacanta maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoona siyaabo kala duwanay loogu qaarajiyey gudaha magaalada muqdisho halka qaarkood lagu dilay qaraxyo loo qorsheeyey laguna xiray gawaaridii ay wateen maxamed nuur amiin radio wardheer muqdisho